beeraleyda caasimadda maamulka ee sii khaatuma ayaa samaynaya koror dhanka wax soo saarka beeraha iyadoona suuqa magaalada laascanood dalagyo kala duwan ay keenayaan taasoo laga dareemayo qiimaha iyo dalagga kala duwan noocyadiisa ee beeraleydani keeneen beeraleyda muddada dheer ka shaqaysanaysa beeraha waxaa ka mid a cabdirasaaq axmed xaaji daahir waxa uu sheegay tacabka beeraha iyo isbeddelka badan ee jira iyo in beeraleydu caqabadihii horey u haystay ay haatan ay ka gudbayaan sidoo kalena dalag badan ay soo kordhiyeen dadkii siday wax u soo fahmayeen haddeer wax badan bay fahmeen beerihii waa la waaweyneeyey riigag baa dadka wixii haystay ay riigag bay jeexdeen dhul badan bay beereen basashii oo kale waa laga kaaftoomay dhoofkeedii qudaaro badan oo soo dhoofi jiray baa laga kaaftoomay yaanyada laftigeeda hadeer in laga kaaftoomaya ayaamkan soo socda baa laga yaabaayo hadeer waa magaaladu waa wadanka o dhan waa qaraq way jabtay yaanyadu iyadoo wadani ah oo dadkeenu beereen waxaa weeye waa tii etoobiya way ka macaanaatay dadkiibaa tii bartay ee muwaadinka ahayd waxaad moodaa markaa wayna jabtay jabitaankana waxaa keenay dadkii oo wada beeray haddii aaba xog maayo dad way jiraan danyara oo matooradii ku caba oo shiidaalkii weli ku socdo oo wax yar beera oo aan awoodu lahayn inay wax badan beeraan oo u baahan in la caawiyo oo la taakuleeyo iyana way iska gaari doonaan insha allah laakiin waxaa horumarka la gaaray waxaa ka mid a in wax la fahmay in dhulka dhul ballaaran la beero la iskaashado biyaha dhulka loogu tago meesha ay jiraan in loogu tago waa la fahmay horumarka weyn ee la gaaray waa kaa wax soo saarka beeraha ee gobolka soola gaar ahaan kuwa degmada laascanood dadka ugu badan ee gacanta ku haya waa haween farxiye axmed ciise waxay ka mid tahay dadka beeraleyda waxayna ii sheegtay dhowr iyo labaatan sano inay ka mid ahay dadka beeraha iyadoona sharaxaysa dhanka wax soo saarka iyo iibka ayay ka warantay annagoo soo saara wax badan oo etoobiya nooga iman jiray ama dalalka kale beledweyne nooga iman jiray oo ka rays yaanyadii hadeerto ay sii dabalul tahay aanu soo saaray kaabashkii basashii kaash karoobkii yararaayoo dhan wallaahi beeraha iyagoo annagu aad iyo aad baanu beeraha ugu tabcannaa haddaanu helno wax soola ra'ana si fiican bayga nooga sificnaan lahayd waxaan beeraha ku soo dhex jiray muddo saddexiyo labaatan sana ah beeralayda magaalada ugu waaweyn baanu nahay wax dhib oo uu noo keenay dagaalkii maahaane dhibna maanu arag yaanyada basbaaska barbarooniga koostada basasha basasha horta basasha basasha waa ta ugu imboortasan basasha waxaas oo dhan beerahayga ka soo baxaan qaraha batiikha shamaamka sidoo kale haweenka iyagu sii iibiya qudaarta kala duwan ee magaalada laascanood aamine maxamuud xasan ayaa sheegtay in adeegga iyo waxyaabaha qoysasku ay adeegtaan ay tahay mid aad u jaban sidoo kalena ay waxyaabo kala duwan ay iibsadaan ayu nooc adeegaasaan iibiyayaanyadii baradhadii basashii liintii barbaroonigii basbaaskii kamsartii wixii soo go'o dalagoo dhan waa gadnaan qudaartu waa jabantah hadeer caanuhuna waa jaban yihiin maceeshada la cuno waa iska caadi laakiin wixii adeega iyo wixii caana ah iyo hilibkaasi uu iska jaban yihiin waana lagu noolaan karaa ma fahamtee reerka danyarahay maanta hadduu hilib waayo caanihiisaa iyo yaanyadiisaasu ku walaaqanaya dalag badan bay keenaan hadeer galleydii waa baxaysaa waxay rabaan inay abuuraan cuntadii adkayd wixii kalena cagaarkii wax walba waa u baxdaa waa lagu howlan yahay meel walba aqooyahan cumar ismaaciil maxamuud oo khabiir dhanka beeraha sidoo kalena ka mida beeraleyda ayaa sheegay wax soo saarkani inuusan ahayn mid joogtaa isagoona sheegay in mararka qaarkood dalagyadu ay soo bataan sidoo kalena la waayo oo aysan joogtayn karaynin suuqa faraha badan iyo dadka ay haystaan beeraleydu isagoona arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi sida tani inagu mar walba ma soo saari karno yaanyada ma soo saari karno waxaynu u baahannahay dalag aynu soo saarin karnaa haddaynu mar soo saarnana mar labaad ma soo saari karno inagu suuqaanu mar walba beeraha kumaan kun tan haddaynu soo saarno stabil ma dadka baahida ka badan inagu ma saari karno yaanyada intuu naga baahannahay etoobiya maxay u keenaysaa dee inagana soo saari karin haddaynu soo saarno bila bisha dambe way ku casaa oo siyaasadda jaynka amalin beerlada waxaan kula talin lahaa inay chain sameeyaan chainku waa maxay waa silsilad bolisiga chainka inay qaataan oo silsilad ka dhigaan oo silsilad ka dhigaan bilahaas daba socda siday u qaadan karaan taasoo kale waxay u qaadan karaan waa inay bishan hadda soo labaad maaha xoogaa yaanyaan waa inay beeraan bisha dambana waa inay mid kale beeraan bisha kalena waa inay mid kale beeraan xilliyada un xilli baad ka baqi karaysaa roobka laakiin waa inaad waxaaga meeldhexaad hadeer haddaad beertid boqolaal kiilo oo yaanyaa waanaad ku xisaabsantaa roobkii baa soo socdee wartalo armu kaa qaadaaba marka xoogaa wixii waa inaad dhexdhexaysataa labayo tobanka bilood adduunyada waxay ku xisaabsantaa waxa loo yaqaan growing season growing season waxaa la yidhahdaa intee bilood baa dowladda ummaddaas u bixi karaan marka loo eego cimiladeeda anigu waxaan tijaabo ka qaaday anoo growing seasonka baaraya labada bilood inagoo tropical oo dhulkan waa dhulka kulul qorraxdaasaa dhirta soo saarta laakiin bisha ugu qabo waa waa labi tobanadii koowaad baan abuur sameeyey haddana waa samaynaya haddii la yidhahdo waa soo baxaysa labiyo tobanka lascanood labiyo tobanka bilood waa growing season growing season waa labiyo tobanka bilood dalag walba wuu soo baxaya dalag diidaya ma jiro dooyinkii ugu dambeeyey maamulka esi khaatumo ayaa waxa uu si weyn u fududeeyey waxsoo saarka beeraha sidoo kalena beeraleyda ayaa lagu wacyigeliyey dhanka beerashada iyo iskutashiga bulshada kulamo kala duwan oo bulshada loo qabtay ayaa lagaga hadlay waxsoo saarka tacabka beeraha iyo in kor loo qaado cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood